isteer cutubka siddeedaad oo isla maalintaas ayaa boqor ahashuweris wuxuu gurigii haamaan oo ahaa cadowgii yuhuudda siiyey boqorad isteer mordekayna wuxuu yimid boqorka hortiisii waayo isteer ayaa boqorka u sheegtay wuxuu iyada u ahaa markaasaa boqorku wuxuu iska soo bixiyey kaatunkiisi uu haamaan ka soo qaaday oo wuxuu siiyey mordekey isteerna gurigii haamaan ayay mordekey madax uga dhigtay oo isteer boqorka hortiisii ayay haddana ka had oo intay cagihiisa ku dhacday ayay iyadoo ooyeysa ka bariday inuu baabi'iyo belaayadii haamaankii reer agag iyo xeeladiisii uu yuhuudda ku samaynayay markaasaa boqorkii wuxuu isteer u soo fidiyey ushii dahabka ahayd oo taas daraaddeed isteer way kacday oo waxay istaagtay boqorka hortiisii oo kolkaasay tidhi boqorow haddaad ku faraxsan tahay oo aad raalli iga tahay oo haddii xaalkaasu kula wanaagsan yahay oo aad ii bogtay ha la qoro warqado lagu beddelayo warqadihii uu xeeladda ku qoray hamaan ina hamadadaata oo ahaa reer agag kuwaasoo uu u qoray in lagu baabi'iyo yuhuudda boqorka gobolladiisa deggan oo dhan waayo balsidee baan ugu adkaysan karnaa inaan arko belaayada dadkayga ku dhacaysa amase sidee baan ugu adkaysan karaa inaan arko baabi'inta dadkayga markaasaa boqor ahashwaris wuxuu boqorad isteer iyo yuhuudigii mordekey ku yidhi bal eega gurigii haamaan ayaa isteer siiyey isagiina waxaa lagu deldelay meesha deldelaadda maxaa yeelay wuxuu gacan ku fidiyey yuhuudda haddaba idinku sidaas doonaysaan yuhuudda warqado ugu qora magaca boqorka ku qora oo u shaabadeeya kaatunka boqorka waayo qorniinkii lagu qoro boqorka magaciisa oo haddana kaatunka boqorka lagu shaabadeeyo ninna ma beddeli karo oo markaasaa isla wakhtigaasba waxaa loo yeedhay boqorka karaaniyadiisii oo waxayna ahayd bisha siwaan oo ah bisha saddexaad maalinteedii saddex iyo labaatanaad oo waxaa la qoray waxalo wixii mordekey uu ku amray yuhuuddi iyo saraakiishii iyo taliyayaashii iyo amiiradii joogay gobolladii ku yili hindiya iyo etoobiya inta ka dhex leh oo ahaa boqol iyo toddoba iyo labaatan gobol oo waxaa gobol kasta loogu qoray fartiisii dad kastana waxaa loogu qoray afkoodii oo yuhuuddina waxaa loogu qoray fartoodii iyo afkoodiiba oo wuxuu warqadihii ku qoray boqor ahashwaris magaciisii oo ku shaabadeeyey kaatunkii boqorka markaasuu uu sii dhiibay warqadayaal fuushan fardo iyo baqlo iyo rakuubo oo boqorkii wuxuu u oggolaaday yuhuuddii magaalo kasta degganayd inay isa soo wada urursadaan oo ay daaficadda naftooda isu taagaan oo ay baabi'iyaan oo laayaan oo halaag ku ridaan kulli xooggii dadka iyo gobolkii doonayay inay weeraraan iyaga iyo laankooda iyo dumarkooda inay maalkooda booli ahaan u dhacaan oo amarkii wuxuu ahaa in boqor ahashuwaris gobolladiisa oo dhan saas isku maalin laga yeelo taas oo ahaa maalinta saddexaad iyo tobnaad bisha laba iyo tobnaad ee adaar la yidhaahdo oo warqaddii amarku ku qornaa naqilkeedii ayaa lagu faafiyey gobol kasta oo waxaa loo sii dhiibay dadyowga oo dhan taasoo leh maalintaas yuhuuddu diyaar ha u ahaadeen inay ka aarsadaan cadaawayaashooda oo sidaas daraaddeed warqadayaashii fuushanaa baqlo iyo rakuubo way ambabaxeen iyagoo degdegsan oo ku dhaqsanaya boqorka amarkiisa oo amarkiina waxaa lagu naadiyey shuushaan oo ahayd hoygii boqorka markaasaa mordekey wuxuu ka tegay boqorka hortiisii isagoo qaba dhar boqortooyo oo ah buluug iyo caddaan oo madaxana waxaa u saarnaa taaj weyn oo dahab ah wuxuuna huwanaa shulug laga sameeyey maro wanaagsan oo guduudan oo magaaladii shuushaanna waa laga qayliyey oo laga farxay oo yuhuuddina waxa u ahaaday iftiin iyo farxad iyo reynreyn iyo sharaf oo gobol kasta iyo magaalo kasta oo boqorka amarkiisii iyo naadadiisii ay gaadheen yuhuuddi waxa u ahaaday farxad iyo reynreyn iyo iid maalin wanaagsan oo qaar badan oo ka mid ahaa dadyoogii dalka degganaa waxay noqdeen yuhuud maxaa yeelay waxaa iyaga ku dhacday cabsidii ay yuhuudda ka cabsanayeen